bismillahi raxmaan iraxiim halkaad naga dhegaysanaysaan waa radio cegaag barta internetka ee cegaag radio dot com maanta waxaanu fursad qaaliya u helnay inaanu waraysi la yeelano cabdikariin goloof oo ku leh iscashuur celinta ka caawinaya dadka soomaaliyeed iyo dhammaanba bulshada ku dhaqan magaalada boston cabdikariin ma nooga warrami kartaa xafiiskaaga iyo howlaha aad u qabatid bulshada soomaaliyeed senfin aad iyo aad baa umahadsan tahay magacayga waa cabdikariim golof sidaa u sheegtaba waxaan financial service ku leeyahay magaalada boston waxaana aan furay sanad may waxa aan sameeyey waxaa ugu badan canshuur celintida ogtahaba hadda waxaan bilaabatay canshuurtii sanadkii waxaana rajaynayaa in ummadda soomaaliyed ku dhaqan boston iyo agagaarkeeda iyo dadka kaleba in aan ka caawin oo aqoonteeda iyo experiencegii aan siiyo si aan ugu soo celiyo wax walba xaquuq ay u leeyihiin
cabdikariin xafiisku waa xafiis aada u weyn cashuurta keliya xafiis lagu soo celiyo uma eeguma eeg kamaka hadda saa u eeg eego marka waxay ila tahay inaad intaa ka badan qabatid marka howlaha kale ee xafiiska uu u qaban karo bulshada maxay kala yihiin aad iyo aad baa umahadsan tahay ya sidaa aragtaba xafiiska waxyaabo badan baa lagu qabtaa oo ay ka mid yihiin ugu horeyso cashuur celinta waxaa kaloo aan sameynaa waxa ay tahay travel agenty qofka hadduu travel sameynayo africa europe iyo meel walba waxaa kaloo aan sameeya waxaa ka mid ah notariga documentationka qofka hadduu problem u ka haysto i r s i do markin o i r s representation iyo waxyaabo kale oo tiro badan waad maasanta cabdikariin waxaynu ognahay ama aynu ognahay in meelo badan cashuuraha lagu xareeyo sida h r blog meesha la yirahdo ama tax meelo badan oo la yiraahdo sida nin spanisha soomaalida lacagta ka furta oo ku yaala green street marka horta number ko maxaad u baahan tahay qofka canshuurta xareysanaya inuu ku keeno uu kula yimaado oo ah warqadaha loo baahan yahay ay cashuurtu ku xaroobiso iyo maxaa kale oo aad uga duwan tahay meelaha kale ee cashuurta lagu xareysto aad iyo aad baa umahadsan tahay xuseen fiin qofka hadduu rabo inuu canshuur uu xareysto waxaa loo baahan yahay inuu la yimaado incomeka uu sameeyey aidigiisa oo caddaynaya qofkaas isaga inuu yahay hadduu caruur ku xaraysanayana caruurta social securitygooda iyo wax kasta oo information oo la xiriira incomekiisii ka sida aad la socotayba aniga af soomaaliya ayaan ku hadlaa aad aad baa ugu duwanahay dadka kale oo sida h r block tax liberty or ada markino people oo markino cashuuraha sameeyay sida ninka spanishka ay sheegaysa aniga waxaan waxaan samaynayay lix sano dadka soomaaliyeed luqadooda baan ku hadlaa waan waraystaa wax allaale waxay xaq u leeyihiin baan u sheegaa waan ka caawinaa wax walbaan u fiiriyaa kabacdina waxaan u dadaalaa sida aan ugu soo celin lahaa rifanka ugu badan oo xaq ay u leeyihiin cabdikariin ma noo sheegi kartaa adresska iska iyo teleefonkaaga iyo dadka soomaalida siday kula soo xiriiri karaanba waa mahadsantahay xuseen xafiiskayga wuxuu ku yaalaa bartamaha magaalada xaafadda ruxbury wuxuu u dhow yahay boostada weyn iyo police stationka street number nameka waxa waaye forty five ruxbury street waxaan u dhowahay meesha laga adeegto hilib xalaalka indian ocean namberkayga waxa waaye six one seven four two seven four four five zero waxaan leeyahay also webbage glove.com haddii aad geshid wax walba emailkayga iyo teleefonkayga iyo fox numberkayga meeshaas ayaa ka heli kartaan waa mahadsanti
haddaba waxaanu ogeysiinaynaa dhammaan shacabka soomaaliyeed ee reer boston inaysan u deymo la-aanin xafiiskeenna cusub ee sanadkii hore soo howlgalay runahaantiina si fiican aanu filano in uu wax uga bedeli doono dhibaatooyinka naga haystay shuur celinta oo had iyo jeer ay tahay mid aynu saluugi jirnay waayo qofka canshuurta inoo soo celinayaa maynaan ku kalsooneen inuu inoo sameeyey wixii aan xaqa u lahayn iyo in kale marka waxaan filayaa insha allah inaanu sanadkan soomaalidu wixii ay xaqa u leeyihiin oo dhan ay usoo noqon doonto aad aad ayaa umahadsantaa waraysigana siisa